asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn iyo caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne farmaajo oo kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada qalabkiisa iyo guddoonka gobolka banaadir ayaa faray in ay kordhiyaan howlgallada adkeynta amniga maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho ayna soo wajahan tahay bisha barakeysan ee ramadaan weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay beledweyne iyo muqdisho ayuu markaasi amarada ka siiyey ciidamada qalabkiisa qaybahooda kala duwan haddaba kulankaasi cidda kasoo qayb gashay waxyaabaha looga hadlay dhanka ammaanka iyo xoojinta ayaan soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaa saaxiibayaal madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa dhankiisa sheegay in xaaladda amniga dalka ay sii xumaanayso oo ayna muuqato dayac ay sameynayaan hay-adaha amniga wuxuuna aad markaasi wax lagu xumaado ku tilmaamay weeraradii ka dhacay muqdisho iyo beledweyne
bismi llah alxamdulilah wsalaatu wasalaam ala rasuulillah bacd qabrigeeda allah qabrigooda allah u waasiciyo dhammaantood inta dhimatay geerida inta la hubo oo hadda la sheegay waa afartan iyo sideed waana u badantah inay ka badan tahay dadka dhaawacaana inta la hubo la sheegay waa boqol iyo kow waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaaro weyn oo aada iyo aada weyn marka si gaara loo sheego hadda gabadha xildhibaanada oo runtii qof firfircoon oo siyaasadda ka muuqata ahayd
caawa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal qodobada kale waxaa qayb ka ah barnaamijkan idinkugu soo baahan doonaa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga la dhigay dad lagu eedeeyey in ay dib udhig markaasi ay u geysteen ama dhib ay u geysteen hooyada dhashay fanaan hore axmed biif haddana loo yaqaano axmed kheyr wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shir jareed qabta arrimahaas ka warbixin ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka ah saaxiibayaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa ee somalilan kadib safar maalmo qaatay uu ku tegay dalka mareykanka isaguna sheegay in soomaaliya haddii ay awood leedahay ay xiriirka u jarto mareykanka maadaama somalilan halkaas ay ka raadisay ictiraaf horena madaxweynaha somalilan uu dowladda soomaaliya uu ku eedeeyey in kenya iyo dowladda geni ay xiriirka u jartay sabab la xira safar halkaas uu ku tegay wararkii ugu dambeeyay arrimahaas qusay aad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal taliska boliiska iyo kan traafikada ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey saaxmada magaalada ay ku hayaan gadiidka ka howlgala magaalada muqdisho sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay muqdisho gaar ahaan degmada boondheer ee gobolka banaadir khasaaraha qaraxaasi ka dhashay iyo warar arrimaas ku saabsan ayaa maqli doontaan beledweynena waxaa caawa la guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimada qaatay ilaa iyo dhowr toddoba musharax oo markaa doonaya kursiga sumadiisu tahay hob konton iyo sideed waxaana musharaxiintaasi ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cusubleh iyo taliyihii hore ee hay-adda nisa ee cabdulaahi sambalooshe iyo musharaxiin kale oo dhowr ah doorashadaas ayaa beri la filaya inay ka dhacdo magaalada beledweyne waxaana markaasi ammaanka ciidamada ay adkeeyeen goobaha doorashada ay ka dhaceyso ayadoon markaasi dhinacyadu loogu digayo in ay fijignaan dheeri ay ka sameeyaan ilaalinta amniga sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa taliyaha ama taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa magaalada baydhabo kusoo bandhigay mid ka mid ah saraakiil ka tirsaneed al-shabaab oo markaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya qodobadaasi wuxuu soo kordhacaa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsamahaya aniguna cabdinaasir ayaan ahay barnaamijka barnaamijka wareegada idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka wareegayaan gudagelayna waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne farmaajo ayaa la yeeshay taliyayaasha ciidamada qalabka sida kulan ku aadan adkeynta amniga dalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay guddoonka gobolka banaadir taliyayaasha ciidamada xooga dalka booliiska asluubta iyo nabad sugidda ayaa faray adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda madaxweynaha ayaana ka dhageystay talisyada booliiska iyo nabad sugidda soomaaliyeed warbixinno ku saabsan baaritaanada hordhaca ah ee falkii toddobaadkii tegay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne isagoo markaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in ciidamada ah ay kordhiyaan howlgalladooda iyo feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xil doorasho ayna nagu soo wajahan tahay bisha barakeysneed ee ramadaan oo sanadii lasoo dhaafay ay ku guuleystay dowladdu kahortaga iyo yareynta markaasi weerarada ah al-shabaab waxaa dagaal kula jirnaa cadow markaas khatar ku ah amniga iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxa ayna ka shaqeynayaan ciidamada in dadka soomaaliyeed ay ka badbaadiyaan fal walba oo markaas dhibaatin u geysan kara madaxweynaha ayaa faray taliyayaasha ciidamada qalabka sida in markaa la dhimriyo ama loo dhimriyo shacabka soomaaliyeed xiliyada ay ciidamadooda ama ciidamadu ay sameynayaan howlgallada lagu sugayo amniga sidoo kalena la xoojiyo wada shaqeynta iyo isdhexgalka hay-adaha ammaanka iyo bulshada si kor loogu qaado wada shaqeynta iyo kalsoonida shacabka ay ku qabi karaan ciidamadooda markaasi u taagan in ay ammaankooda ay sugaan laba kulankaasi kadib markuu soo dhaaday madaxtooyada ayaa faahfaahin ka bixisay
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya waxa uu kulan kala qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka side ee soomaaliyeed ee militariga booliska asluubta iyo nabad sugidda oo ay wehelinayeen gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha amniga iyo siyaasadda oo uu kala hadlay adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan gaarka ah ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka dhageystay talisyada booliska iyo nabad sugidda soomaaliyeed warbixin ku saabsan baaritaanada hordhaca ah ee ciidamadu ay ka sameeyeen weerarada argagixisanimo ee ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne isaga oo faray laamaha ammaanka kala duwan inay ka xoojiyaan feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xilli doolasho ayna nagu soo wajahan tahay bishii barakaysneed ee ramadaan oo sanadihii lasoo dhaafay ay ku guulaysatay dowladdu ka hortagga iyo yareynta dhagarta argagixisadu ay soo maleegi jireen bishan sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu kala hadlay taliyayaasha ciidamada qalabka sida muhiimadda ay leedahay in askarta iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu ay u dhibriyaan shacabka xiliyada lagu guda jiro sugidda ammaanka guud ee dalka taas oo u baahan wada shaqayn iyo sidoo kale isku xirnaan bulshada iyo ciidamada ah waa mahadsanti
dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh xamed ayaa dhankiisa waxauu ka hadlay xaaladda dalka xilligan iyo arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba sidii markaasi loogu gudbi karo dhibaatada soo kordha ee amni darada ah ee markaasi muqdisho iyo magaalooyinka dalkaba ay ka dhacayaan waxa uu shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya uu markaasi ka hadlay arrimaha ku saabsan beledweyne qaraxyadii ka dhacay iyo garoonka diyaaradaha aadan ee muqdisho waxa uu madaxweynaha uu sheegay waa shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee xaaladda amniga dalka in xilligan ay tahay mid si xumaanaysa waxaana muuqda buu yidhi dayac ay sameynayaan hay-adaha amniga waxaana aad ugu xumahay weeraradii ka dhacay muqdisho iyo beledweyne waxaan ku baaqayaa in la dejiyo doorashada si xal loogu helo dhibaatooyinka taagan loona helo hoggaan mas-uuliyadda qaata asigoo dhinaca kale ka tacsiiyey gerida ah ama markaasi ku timid xildhibaanad aamino oo markaa ka mid ahayd xildhibaanada ogolaashaha baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya hase yeeshee qarax qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo la beegsay magaalada beledweyne xilli ay ugu jirtay kursiga tirsigiisa hob ololeeda in ay markaa ay dib ugu soo laabato waa kan shariifka oo markaa muuqaal soconaya daqiiqado oo iska- iskaga soo duubay hoyga markaasi uu ka degan yahay magaalada muqdisho ayuu markaa ku faahfaahiyey arrimahaas ku saabsan xaaladda guud ee dalka
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa salaameynaa آه، munaasabadan waxaan rabnaa inaan uga hadalno iyadoo doorashada lagu soo dhowaanayo آه، xaaladda amniga oo faraha kasii baxaysa oo aan ognahay hal maalin gudihiisa in آه، magaalada muqdisho gaar ahaan آه، afasyooni آه، weerar al-shabaab ama alqaacida ilaa aan ka dhacay dad ay ku dhinteen sidaas oo kale آه، magaalada آه، beledweyne ee murugadii ee ka dhalatay ee weerarkii loo geystay xildhibaanad aamino iyo ee dadkii kale oo deegaankaas lagu weeraray oo ay u geysteen al-shabaab ama argagixisadu inaan la qaybsanno ugana tacsiyeyno ee marka waxaan uga tacsiyeynaynaa ahalkeedii iyo dadkeedii iyo mataqaana dadka soomaaliyeed dhammaan dadka gobolka ee madaxdiisa iyo shacabkiisaba ee waxaan leenahay sabar iyo iimaan ilaahay ha u naxariisto qabrigeeda allah qabrigooda allah u waasiciyo dhammaantood inta dhimatay Ee, geerida inta la hubo oo hadda la sheego waa afartan iyo sideed waana u badanta inay ka badan tahay Ee, dadka dhaawacana inta la hubo la sheegay waa boqol iyo kow waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaaro weyn oo aada iyo aada u weyn Ee, marka si gaara loo sheego hadda gabadha xildhibaanada oo runtii qof ee, firfircoon oo siyaasadda ka muuqata ahayd yacni runtii xilli ay u diyaar garoobayso inay doorasho ee, labaad ama s- markii saddexaad ay kusoo noqoto ee, in la beegsado aada iyo aada wax u xun waaye Ee, dalkaana sidaa ogtihiin isla markaasba waxaa ka dhacay weerar kale oo isagana ka dhacay afasyooni oo dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen Ee, taas waxay muujihaysaa ee, sida ee, amnigu uu isu xumaanayo xilli ee, doorashooyinkii ee la filayo inay qabsoomaan Ee, waxaan leenahay hay-adaha amniga iyo ciddii mas-uuliyaddaas ka lahayd in ee, si dhaba baaritaan dhaba loo sameeyo si mas-uuliyadda ee dadkii iska lahaa ay u qaataan ama loo saaro Ee, haddaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn aysan jirinna ee, dowladnimadu ma hirgeli karto marka ciddii ka gaabisay mas-uuliyaddaas ama lug ku lahayd dhibaataynta ama ka qayb qaadashada in loo helo cadaalad waa arin takaliya oo looga qanci karo arrintaas intaas markii aan ka gudbo waxaan la soconnaa dalka doorashooyinkan xilliga ay jiitameen waa xilligii ugu dheeraay marka kulamaa doorashooyinku ay sii dheeraadaanna waxay abuureysaa khalal amni ah waxay abuureysaa dhibaatooyin dhaqaale waxay dhib- waxay abuureysaa dhibaatooyin siyaasiya marka eh, waxaan wada ognahay in eh, dhowr mar dib loo dhigay jadwalka dib looga dhacay marka waxaan ku adkeyneynaa eh, dadka eh, mas-uuliyiinta ah ee eh, mas-uuliyaddaas eh, qaatay inay ilaaliyaan wakhtigii ayagu ay sheegeen oo eh, maxay ahaato dhowrka mar dib loo dhigay in lagu dadaalo markaan inaysan dib uga dhicin eh, wakhtigiisa wakhtigeeda doorashadu taasoo aan aaminsannaha dalka inay xal siyaasiya xal bulshadeed xal amni u tahay maxaa yeelay eh, dalkaanu nidaamka uu doortay waa nidaamka eh, dimuqraadiga ah dadku inay eh, doorasho xura galaan eh, isdoortaan ciddii guuleysatana lala shaqeeyo taas ayaana waxaa lagu heli karaa eh, deganaansho siyaasadeed iyo horumar iyo amni iyo cadaalad lagu heli karaa marka eh, waxaan adkeyneynaa eh, xoojinta iyo inaan laga weecanin eh, barnaamijka siyaasiga ah dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahaayeen doorashooyin marka eh, in loo arko inay yihiin waxa ugu habboon oo dalkan maanta yaalla inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan Eh, waxaan ognahay doorashooyinkan sidii la filayay oo ummadda soomaalida adduunkuba ay maleynaa inay u dhacaan iyo siday u dhaceen inay aada u kala duwan tahay Eh, la dhihi karo ilaa hadda waa doorashooyin doorashooyin lama dhihi karo laakiin haddana annaga ma rabno inaan ku mashquulno wiil iyo gabar soomaaliyeed oo tolkooda ama ahalkoodii eh, mataqaanaa ka raadinayay eh, inay xildhibaan noqdaan iyo sida ay wax ku heleen waxaan rabnaa waxaa hadda dambe in la hagaajiyo oo la qurxiyo oo mugdi laga ilaaliyo eh, si ay wixii hore laftigooda ay u heraan eh, aqoonsi Eh, haddii marka khaladka uu sii socdo waxaad gara kartiin waxaa ka dhalan kara marka waxaan leenahay doorashooyinka in la qurxiyo oo la hagaajiyo oo la ilaaliyo eh, hufnaantooda aada iyo aaday ugu tahay eh, muhiim eh, dadka soomaaliyeed iyo dadka ka qeybgalaya doorashooyinka aada iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hanaanka iyo qurcudaan ibay kugu jeclaado yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki maa ila warramo u haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajir aad aragtay maye dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan ciidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa siyaan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarti watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaaliyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiise badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan saleebaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalka ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badanahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxaba loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
weli barnaamijka wareega aad degeysanaysaan dalsan muqdisho somaaliya ad nagala socotaan saaxiibyaal maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga la dhigay dad lagu eedeeyey inay dhib u geysteen hooyada dhashay fanaan hore axmed biif iminkana loo yaqaano axmed keyr waxaana markaas dhowaan baraha bulshada si weyn u qabsatay muuqaallo uu markaas soo duubayey axmed keyr oo hore loo aqoon jiray axmed biif markaa fanaaniinta soomaaliyeed ka mid ahaa isagoo markaa ku sugan xajka waxa uuna sheegay in hooyadiis dhibaatooyin badan ay la kulmayso isla markaana u geysanayo adeerkii isaga markaa qaba hooyadii sida uu hadalka u dhageysta markaana oo dhibaatooyin xoogan sida uu sheegay uu ku hayo maamulka koonfur galbeed ayuuna ka codsaday in ninkaasi dhibaatada ku hayo hooyadiis markaa ay ciqaab adag ay marsiyaan haddaba wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ilyaas al nuur oo shir jaraa'idda qabtay maanta ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay odaygii markaa hooyada dhibaateeyey iyo sikii iyo markaa ninkii markaa muuqaalada kasoo duubayay isagoo markaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo arrimahaasna ugu hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وإذن سلامي ميل كستو دنيدا أد كجوكتان آه، سلامتاس كدب فيديوان وحان ugu talagalay aan maaragtay aan rabaa in oo آه، saaxiibkayna ama walaalkayna axmed cabdikariim maxamed axmed khayr oo horeyna loo kasi jiray آه، axmed biif walaalkayna dhacday ama dhibaato ku dhacday ama dhib loo geystay ayuu ku saabsan yahay videogan in maaragtay aan ka caddeeyo halkan dhacdooyinkaasay u dhaceen iyo maaragtay wixii aan ka qabanay haddii aan nahay mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo ugu wen yahay madaxweyneheena sharafta leh cabdicasiis xasan maxamed laftigareen marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo qof maaragtay walaal ah dhib loo geysto cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu cayaaro cid ogolaanaysa ma jirto madaxweynehina ugu sareeyo mana aqbalayo raallina kama naqanayo saas darteedii marka walaalkayna axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda anigoo ah wasiirka warfaafinta mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed in ma aragtay ee maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku caddeeyo xukuumatan wa shacban reer koonfur galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamadiis lagu cayaaro qof soomaaliyeed in maaragtay dhib loo geysto annaga raalli kama nihin dadkii geystay marka waxaan halkan ku caddaynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga saldhigga ayaa la geeyey guryadooda laga soo qabtay maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacayay asigna waa lasoo qabtay wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhahdo abdiqani maxamed mukhtaar ayaa la yidhahdaa asigana videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay asigna waa lasoo qabtay labadoodaba way xiran yihiin koonfur galbeed tallaabo sharciyay ka qaaday maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin tali amiin iyo taliya dugudow aada iyo aaday u mahadsan yihiin reer koonfur galbeed macal booliiskoodii ciidamada ma aragtay iyo dowladdoodii raalli kama naqanayaan in qof muslim ah cirdigiis iyo sharaftiis lagu cayaaro dhib ayaa loo geystay qofkaas walaalkayna ah markuu uu codsanayay abtinimo wax ku codsanaya abtinimada ka soko annaga qofka abti haddaan u nahay iyo haddaanan u ahaynba cidnama kama aqbalayno qof in maaragtay deegaanadan qof asigoo joogo in dad uu ka dhibaateeyo dhibaato u geysto raalli kuma naqanayno maxaa yeeley haddii raalli aad ka naqatid waxaa weeyaan adigna daalimiinta ayaad ka mid tahay unsur akhaaka daaliman ow madluuman qofka hadduu daalim yahay ummadda waa in laga qabto diinta islaamka ayaana amraysa marka soomaalinimada ayaana amrayso diintayna ayaana amrayso in qofkii dhibaato loo geysto in wax laga qabto ciidamada marka booliiska aaday u mahadsan yihiin taliyaasha aaday u mahadsan yihiin tali amiin iyo tali dugudo aaday u mahadsan yihiin dadkay soo qabteen xabsiga la geeyey way ku mahadsan yihiin waxaa kaleo noo dhiman dadkii soo duubay tv-gii ama maaragtay beejkii lagu fa lagu baahiyey arrintaasi oo ay ahaayeen ayagana gaarsiya t v ayagana maaragtay cabdimajiid wiil la yidhaahda ayaa asigana mas-uulka ah waa la hadlay asigana saldhigga hadda inuu taga ayaan maaragtay teleefonka aan u garaacay aan telefonkiis markii la isiiyey saldhigga lagaa rabaan dhahay marka dadkaas dhan waa lala xisaabtami doonaa waxaa kaloo rabaa halkan inaan ku caddeeyo baraha bulshada ama maaragtay miidiyaha ama t v ha noqdo ama maaragtay facebook ha noqdo dadka isticmaalo waxaan u sheegayaa qofka maaragtay bini aadinka ah muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa laguma xadgudbi kara haddii qofku weri uu yahay ama saxaafaddu wax ka yaqaano waxaa weeyaan shuruucda wuu yaqaanaa personal attack qof muslim ah haddana adigoo haddana weli musliminama aad sheeganayso soomaalina aad tahay personal attack ma samayn kartid ama qof maaragtay oo bahdilaad iyo sharaftiis iyo karaamiis iyo cirdigiisa aad u geysatid maaragtay lama ogolaanayo baraha bulshadana ama ka wari ahaan ama ka saxaafad ahaan sharciga meelay kaga qoran tahay ma laha qofka in maaragtay shar- cir- ee- ee- cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu cayaaro meelay kaga qoran tahay ma lahan ciddii marka saas ay samayso ay ku xadgudubto qof muslim ah dhibaato ay u geystaan ama maaragtay ay cirdigiisa iyo sharaftiisa ay ku cayaaraan ayagana waa lala xisaabtami doonaa Ee, taas inay ogaadaana rabaa dadka isticmaalayo baraha bulshada marka ee, walaalayaal dardaaran ayaan kusoo gabagabaynaa qofka bini aadamka ah ama muslimka ah xuquuq ayuu leeyahay xuquuqdiis waa in la ilaaliyo haddii xataa qalad ay jiraan ama dhibaato ay jirto ma aha in lagu baahiyo baraha bulshada oo meel kasta ay gaarayso daqiiqado gudahooda ay ku gaarayso in qofka wax dhibaato u geysanayo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu baahiyo maaha ee baraha bulshada waxaad u jeedeen maamada axmed ee axmed khayr hooyadiisa ninka asigoo la taagan u dharbaaxayo uu garaacayo abiyuus ayuu ku samaynayaa waxaas ee, maaragtay lama ogolo diinta islaamkana ma ogolo abiyuusnimo in lagu sameeyo qof oo maaragtay la dharbaaxo oo la dilo oo dumar ah maskiin ah waayeel ah ee maaragtay aaday u foolxun tahay ninkii waxaas ku fiirsanayay oo soo duubay haddana sii gudbinayo ama sii faafinayo asigana qeyb ayuu ka yahay dulmiga sa- oo la samaynayo marka waxaas cid maaragtay raalli ka naqanaysa ma jirto reer koonfur galbeed xukuumadda macal shacabkoodii way ka xun yihiin wixii dhacay way ka xun yihiin wixii la sameeyey waxyaalahaas oo kalena islaamnimadana ma ogolo ee maaragta soomaalinimada ma ogolo diintaynana nama ogolo marka waxaan u sheegayaa in waxyaalahaas laga digtoonaado walaalkayna axmed biifna waa la hadlay xalay ayaan la hadlay axmed khayr khayr allah siiyo waan u sheegay in dadkii lasoo qabtay asigana wuu og yahay oo gurigii intuu wacay loo sheegay dadkii in booliis loo soo diray oo gurigii laga kaxeeyey oo saldhigga ay ku xiran yihiin wuu og yahay axmed marka eh, maaragtay wixii dhacay aad ayaan ugu xunnahay anigoo maaragtay ku hadlaayo eh, maaragtay eh, dowladda koonfur galbeed magaceedi madaxweynaha magaciisa anigoo ku hadlaayo aadaan ugu xunnahay abtinimo ka sokow soomaalinimadana kuma jirto islaamnimadana kuma jirto meelay kaga qoran tahay ma lahan in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamiis lagu cayaaro marna ma yeelayno mana ogolaan doono insha allah waana maaragtay waxaan ku leenahay wixii dhiba kugu gaa- ku gaaray ama kugu dhacay ee maaragtay fa sabrun jamiil iska sabar ee soomaalina way og tahay in ahlu khayr aad tahay in maaragtay qof wanaagsan aad tahay cid kasta markhaati ayay ka tahay ee maaragtay ee ilaahay agtiisna karaamo ayaad ku leedahay sharaf ayaad ku leedahay maaragtay ilaahay maaragtay ee cibaadadan ha kaa aqbalo marka annagana waxaan ku leenahay iska sabar dadkii dhibkaas geystayna waa la xisaabtami doonaa marka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay wax kastoo arrimahaas oo kale la mid ah ha laga hor yimaado gacan birna ha lagu qabto dowladdan ha lala shaqeeyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan kadib safar markaa maalmo qaatay uu ku tegay dalka maraykanka halkaas uu kulmo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi maraykanka isagoona la sheegay in halkaa u waaday arrimaha ku saabsan goonistaarka somalilan hase yeeshee uu kala soo kulmay wax aan u dhaafsiisnayn safarkiisa iyo inuu kulmo ka kulmo aan markaa ama kulmo caadi ah ula qaatay dadkii halkaa uu kusoo dhaweeyey maraykanka ayaa la sheegay in uu aqoonsan yahay hal dal oo soomaaliya islamarkaana aan wax kala qaybsanaan aysan ka jirin madaxweynaha somalilan oo maanta kusoo laabtay magaalada hargeysa ayaa safarkiisa ka warbixiyey isagoona sheegay in soomaaliya aysan awood u lahayn in xiriirka u jarto maraykanka maadaama hore uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya xiriirka ugu jartay dowladaha kenya iyo geni oo markaa madaxweyne muuse biixi cabdi uu safar ku tegay hase yeeshee dhinacyada kale waxa uu tilmaamay in weli ay u muuqato rajada ah in goonisaha guuda ay aqoonsan doonaan dowlado waaweyn islamarkaana raje ay qabaan
dhammaan ummadda somalilan meel wala joogaanba dibadiyo guyo dalka gabi aad oo dhan iyadana yo inaa caasida qalbiga iyo niyadda anugu soo dhaweyseen caylkiina iyo ilaalinaa qarnimada ilaalinaysaan haddii aad iyo aad baanu idinka mahadnaqayna walaalayaal waxaanu la soo noqonnay warsan iyo weersan dadka somalilan iyo inta somalilan jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkana wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadowga soomaalilana wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka lixiyey walaalayaal haddii in badan oo aynu soo halgamaynay iyo sannado badan oo aynu xagga naf iyo maalbaa soo hurray iyo sannado badan oo aynu dadkaisaynay oo aynu dadkeena nabadooyeynay iyo sannado badan oo aynu dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeena u adkaysanayey oo qof wada soomaaliyaana qurbaha jooga ama dalkana jooga u dhabaladaygaya waxaan shalay haddii dadka qaarkii ama dowlada super powerkii ay indhaha naga lelinayeen dowladdii adduunka ugu weyneed indhaheedu maanta inay noo soo jeedaan oo ina daydayso idina goorjoog maqadhagihiina way maqlayeen araggiina u arkayo wixii ka dhacayey dalka maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeeda aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda maraykanku ay aad u raaracaysiin oo ay dhegaysanayaan codka somalilan iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badan a hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xagganayna haysaa waxba naga siya waxaan idinku bishaarayaa maanta dabayshu inay dabdhabarka inaga hayso inay riixayso oo walaalayaal waxaanu ka maqnayn muddo dhowr toban cisho ah laba cisho saddex cisho la socday dhexda ugu jira mooyaane intii kaleanu hawl galnay waxaanu galnay saddex iyo labaatan shir oo aanuma galnay waxyaha kala duwan ee dowladda maraykanka iyo baaracmisharkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadahooda baarista iyo hal shiroo jimcadda qurada ka dhexayso muyeeran ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa inka waran oo habeen iyo maalin ah oo ay ugu badbaadeen dadkii somalilan jeclaa u halgamay ee qurbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka maraykanka dhammaan isaga yimid iyo kanada iyo qaar weliba meelo kale ka soo duulay intaas intaa too dhowr iyo tobanka cafiyad ka maqnayn gabar iyo yaa hawl culus oo laakiin aan laga daalana naftu jeclaysanaysaana wadnay waxaad dhawaysanayseen oo aragteen maanta dowladda maraykanka oo dowladdeedu aanu ku wada hadlaynay dalka somalilan iyo wuxuu soo maray ama ogtihiin ama goonjoog baanu ka nahay waxayna soo farareen naga sugayaan maanta waa ictiraafoo qura baryoodu kuma naaniman waxnasiyadu kuma naaniman la taageeradu kuma naaniman inta badan nagaa dhisanay ummaddaasi xaq waxay leeyihin dowladdii qaranka ugu wareeg baa tiiday ictiraaf nagamaay diidana waxay yidhaahdeen maanta ay suuqeen horeysa wax walibana wuxuu kow iyo laba iyo tallaabo loo diyaar garoobo howlahaas amoodna waxaanu sa diyaarinahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba ila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo isqadariyeyna inaynu wadaagno wax walba oy ka mid yihiin kow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabo tahay hadday amniga beriga iyo baddaba tahay hadday baacmushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinayo ah inaynu wadgalno oonu hawsheedii bilowno oo aynu qaliga urqa qaadano oo dowladiisa wajiro loo bilaabo maantase waxaan idinku yeednay inaanu albaabkeedii furno oonu u baahannahay inaanu iskaashano haddii loo dowloodahay taasaan idiin sidaa oo idina arkayse walaaleer waxaa goobjoogtiina wada haysaan telefoonada iyo internetka ka haysaan in dowladda maraykanka labadooda gola baarlamaan senatoriska iyo kongareesku ay laba sharci ay ku farayaan dowladda in deg deg somalilan loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama farrimo loo diraayo oy darayaasha maraykanku u dirayaan muddad yar ayaanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato ay howlgasho somalilan iyadoona cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinaa caalamka maanta shirkeedii iyo shirakaanu ku jirnay iyo fariintii ay qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo ilmeeyey qadiyada gaar siiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimciyada kuwa qurumaha ka dhexaysiya maraykanka in maanta intaanu beynay weliba midiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhegaystay iyo dal walba oo adduunkaaba oo ay gaarsiiyeen midiyaha ah maraykanku walaalayaal iyagoo cayadu kulushahay idinkoo wararka intiisi baduu hayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo buraya oo laakiin dowlad iyo dad bay looga baahan hawl badan maraykanku iyo dadkaan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyo shir iyo faasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baan nahay waxay qadarinayeen shacabka somalilan meelu joogo biyo iyo dibadba iyo halganka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyaddooda iyo inay madaxooda doortaan iyo inay wixigooda khaliifka khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaa ku mutaysateen hawshaa aynu soo galnay ee shicbi oo dhan ay ku mutaystay ayaa laynagu qadarinayay oo annagaa laygu ixtiraamayay idinka laydinku qadariyaa laygu joogay waxaynu u baahannahay inaynu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaabaynu joognaa waxaynu caalamka oo dhammi maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysto laga hadlaya qadiyadda somalilan waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aan ku imid ee aan korakari ka imid ee cilaaqaadka qolada xamaroogeyso waxaanu ka balan qaadnay halkan ahayd halkaanu taagnay inagu waynu leedaynaa adduunka dowlad walba u tegaynaa caalamka oo dhan tu walba u tegaynaa qadiyada horeedanaa iyagoo midaba cilaaqaadka u jireen maantana maraykanka u jira hadday ku dhacayaan kenya waa kuu jirayey aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa warka intaasaan kusoo koobi waa cadceed dad badanoo weynu uga horeeyaa waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen waxaa inoo ballana somaliland aynu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenna ee yaababo gacmahaas qabsada inagoo qadiyadeena u dhabareegan tayadaa hadhay qof kaliga dhibaato uu qabo isaga oo qaranka hormariyatiisa ayaa inoo ballana aad iyo aad bay mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hagaag saxbiga qeybihii gabagabada barnaamijka wareega ah ayaan isla soo galnay guddiga doorashada maamulka hirshabelle ayaa shahaadada musharaxnimo markaa guddoonsiyey ilaa iyo dhowr musharax oo markaa u taagan kursiga tirsigiisa hob county state kuwa oo markaa doorashada bir lagu qaban doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa dhinacyada qaatay ka mid ah doorashada kursigaas inta shahaadada maanta la siiyey ama gudoomay ambaaso cabdulaahi maxamed cali sambalushe ee agaasimihii hore ee danisa oo kursigan doonaya inuu u tartamo sidoo kale waxaa qaatay shahaadada musharaxnimo kursiga hoob county state musharaxa xildhibaan lagu magacaabo injineer yunis maxamed nuur sidoo kale waxaa isna qaatay madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble sidoo kale musharaxiinta kursiga hoob county state u tartamaya waxaa kamid ah oo shahaadada isna qaatay cabduqaadir xuseen culow waxaa sidoo kale ka mid ah musharaxiinta qaatay maxamuud afdhuub makalaan waxaasna u tartamaya kursiga tirsigiisa ee hub continented sidoo kale waxaa qaatay shahaadada musharaxnimada cabdulaahi axmed xuseen iyo sidoo kaleente haweeneyda lagu magacaabo ubax cali sheegow oo aadan ka mid a musharaxiinta kursigaasi hob konton isdeed waa ilaa iyo toddoba musharax oo markaa kursigaas maalinta birita ah doorashada loo qaban doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan amniga magaalada ayaana si weyn ciidamada ay u sugayaan maadaama ay ka dhaceen qaraxyo lagu dilay dad badan oo shacaba oo kontomiye kor u dhaafaya boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena ay kamid ahayd dadkii halkaa ku dhintay xildhibaan aamino oo markaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kamid ahayd doorashadaas ayaa bir la filaya in lagu qabto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale saaxiibayaal haddii aan eegno taliska booliiska ee soomaaliyeed iyo kan taraafikada ayaa ka warbixiyey saamaxmada caasimadda magaalada muqdisho ay ku hayaan gaadiidka ka howlgalaha muqdisho islamarkaana dhibaatooyin badan oo dhanka saxmadda ah ay ka jiraan xilliyada qaarkood oo markaa dhibaatooyin badan lagu qabo gawaarida noocyada kala duwan taliyaha ciidamada booliiska ee taraafikada generaal bashiir ayaa ka warbixiyey
waxaa meeshaan yaalla marka oo culayska iyo ciriiriga keenaya een, waddooyinkii soddon sano ka hor dowladdii ka talinaysay waddanka soomaaliya waddooyinku waa waddooyinkii een, waxba isma bedelin laakiin bobulationkii xilligaa jira iyo midka hadda jira yacni ee, wuxuu kordhaa la dhihi karaa boqolkii ee, siddeetan gaadiidkiina wuxuu noqday oo dhici karta in qofkiiba uu leeyahay maanta shan baabuur lix baabuur Een, waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska keenay mootooyinka loo yaqaano mootobajaajta oo magaaladan ka shaqaysa tiradooda waxay gaaraysaa lixdan kun oo mootobajaaj balaas toban iyo afar kun oo mooto faykoon loo yaqaan mooto labalugaadley iyo gaadiidka xamuulka oo dekeddiyo aad u yar iyo ayagoo isticmaala hal waddo lagu daray ee, runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigooda aad u hooseeyo dhallinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran markii dhinacaa ka fiiriso lixdan kun oo mooto lagu dhuftay lixdan darawal oo wadda lixdan kun oo dhallinyaraah oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu li- qoys lix qof ka kooban ou risaq iyo nolol uu u raadinayo caddadka ay naga hayaan dhallinyaradaas oo shacabkan soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa gara kartaan ayaga laftirkooda inay shaqa abuur u noqoto oy qashin iyo tahriib iyo argagixiso inay ka badbaadaan wax lagu faano waay laakiin dhinaca kale waxaan ka codsanaynaa adeerow ilmaha ardadaa oo iskuulaadka ka baxaya oo jidadka goynaya ixtiraam jidka habka loo maro seedka waddada aad ku leedahay seedaanan ha marin oo ixtiraam naftaadaa khatar ku gelaysa maalin la arka meydkiinna ayaan soo qaadnaa dadka aad sidaan ilmaha iyo waayeelka iyo hablaha aad xambaarsan tihiinna meydkoodaa maalin la arko aad ka talisaan oo sabab u noqotaan waxaas maxaa keenaya waxaad diidday inaad jidka aad leedaha aad marto waxaa ka door biday inaad kontaramaano marto waxaa ka dhalatay shil naftaadina aa halligtay dadkii rakaabka ahaa oo aad waddayna aa halligtay waxaan kaa codsanaynaa inaad taxadar badan aad samayso sida hadda aad ku jirtaan si lagu sii noolaan kara ma ahan sababtuna waxay tahay meeshii bannaana adiga jidkuu ah bal u fiirsada dhallinyaroy gadaal isu fiiriye ha la xushmeeyo xeerka nabadgelyada waddooyinka iyo sida waddooyinka loo maro adinkana taasaan inka codsanaynaa waxaan kaloo aad u bogaadinayaa shacabka gobolkan ku nool aad iyo aad u mahadsan yihiin waa nala shaqeeyeen waana dhirogeliyeen waana caawiyeen talooyinka iyo xogahana waana siiyaan runtii wax cabashaa oo aan ka qabno oo aan ahayn inaan talooyin si loo badbaado dadka naftooda iyo maalkooda loo badbaadiyo inaan sinno maahane yacnii waxaan leennahay aada u mahadsantii waa nala shaqayseen waxaan u soo laabanayaa kormeerka taliyaha runtii dhismayaalkaas aa aragteen waxaan ugu tala galnay goobihii loogu shaqayn lahaa shacabka xagga shuruucda xagga shirarka xagga eh, maxaan kuu sheegaa eh, eh, dhisitaanka kiisaska aan la wadaagayna garsoorka een, iyo wixii la mid ah waxaan ku wadnaa xeradan dibidhis ballaaran ee, waxaan rajaynaynaa mar dhowna inaan bilaabi doonno xabsiyo taliyaha kormeerka oo noogu yimid dhiirigelin noocyo kala duwan leh ballanqaadiyo ee, ciidankan in la xoojinayo oo la dhisaayo oo ee, maxaan kuu sheegaa ciidan shaqadana xambaari kara oo aqoon-yahanaa lagu soo biiriyo Ee, ugu dambayntii ee, runtii ciidanka ee, maantay uu taliyuhu la hadlay waxaan iyagana aan uga mahad celinayaa shaqooyinka ayagoo aad u tiro yar ay qabtaan shaqo ka xoog badan tiradooda oo aad isu dhabar jebiyey ciidankanu waa ciidanka keliya ee shil kasta oo dhaca toban saac habeennimo sagaal saac habeennimo iyo sagaal saac oo galabnimo iyo sagaal saac oo habeennimo isku si uga jawaaba annagoo jiifna haddaan shacab nahay haddaan madaxda dowladda nahay haddaan bulshada qaybyada kala duwan nahay annagoo jiifna ayaga waa soo jeedaa intaas waxay kala hagayaan yacni shilal la soo cabiro dhimasho dhacday dhaawac dhacay kiiskii oo la dhiso oo la kobciyo oo si xaq ah oo xalaal ah loogu kala baxo xuquuqaadka meeshaas ka dhacay ee garsoorka hortiis marka ciidankaas waa u mahad celina dhaliilo waa jiraan shacabku waana dhaliilaan dhaliilahooda iyo ee, caydooda iyo brobagandadooda waxaan u qaadanaynaa dhiirigelinaan u qaadanaynaa garab istaagaan u qaadanaynaa haddaan saxannahay xataa inaan qaldannahay hadday noo sheegaan inaan yacni ee, ee, wixii aan ku joognoo saxneen aan ku saxneen inaan sii qurxinno aan u qaadanaynaa waxyaalaha dhacaya
guud ahaan caawa barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacraad ee dalsana magaalada muqdisho akhyrtan dhegeystaha waan dhegeentaa barnaamijkan hegeysta intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo